abaariidan daranyana ku jara degmooyinka qaar ee koonfur galbeed maadaama lamadii xilli haddii walhasaarooka birayo nagadeen harogaabayse waldalagii ankugona xili rababkii dalaga gabhala ayuusan qubana degmada qasadheer ee gobolka baayo kumada degmooyinka qaar ee ku jara abaaro weliba laakuuriyaha iyo halada bini'aadamnimadan daran sidoo kale dadkeenan haysan raashin obi iyo dadka qaarasho kaga saabtiiniyoon sii guuraan magaalooyinka weyn gudoomiyaha degmada qasadheer ee gobolka baay cabdirasaaq cabdi ibraahim sanka oo dhowaan kulan lagu ka hadlayay arrimaha bini'aadinimadan ku qaybgaliya aaladda fogaan aragga iyo ku hadali waliyaabaha isku warbiyi kulanka ee haladaha bini'aadinimo ee ku jara degmada qasadheera waayadan dambe xoogaa abaaro taasoo ay ka dhalatay isbeddelka cimiladii iyo deegaanadii go'doonsan gaar ahaan degmada qasaxdheere qasaxdheere sida lala wada socdo waxay ahayd deegaan wax soo saar leh saddexdii sano ugu dambe saddexdii sano ugu dambeysay wax soo saarkii beeraha ay ku tiirsanaayeen xaqiiqdii ma uusan jirin mar waxaa baabi'iyey roobo badan oo deegaanka ka da'ay labadii xilli oo kaleetana wax cunno ku filan mma kasoo go-in sababtoo ah maysan helin roobabkii dalagaas uu ku bixi lahaa taas ayaa keentay in dadkii ay waayaan cunno ku filan kuwo badan oo deegaanada magaalada ka baxsan joogayna waxay usoo hayaameen magaaladii si ay nolol iyo ay uga raadiyaan iyo gurmed bini'aadinimo ay u helaan taas ayaa kalistay in aan qayladhaan bini'aadinimo aan dirno waxyaabaha maanta laga hadlaayeyna qaybahaasa ka mid ah wasaaradda gargaarka maanta ay liidgalaynayso laga hadlaayey oo degmada qasax dheere ayaa ka mid ah degmooyinka oo ka mid ahaa oo baahiyaha ka jiray oo laga hadlaayey waxyaabaha hadda ugu daranoo hadda soo wajaha waxaa ka mid ah cuno yaraan maadaama beere ay kutaa ku tiirsanaayeen beerihii eber ay noqdeen midda labaad inay helaan biyo nadiif ah daawo iyo nafaqeyn dadka oo barakacayaasha oo degmada kusoo qulqulayan inay helaan meel ay degaan iyo daryeel bini'aadinimo ay ugu horeeyaan shaltaradii mise kaleeto waxyaabaha ay ka galaan cadceeddii iyo isheeg wixii wax oo meel deegaana marka waxyaabaha aan ka hadlaynay intaas iyo inoo aysan sii barakicin oo deegaano fogfog aysan gaarin oo deegaanadooda looga hortago si iyagoo degan iyo waxaas wax loogu qaban lahaa way waxyaabaha ugu badan oo qayladhaanta aan kaga hadlaynay biniaadim baa layahay ilaah baa wax bixiyo laakiin waxaan rajaynaynaa in oo cid allaalay ciddii awoodo wax ay ka qabato annaga keliya waxaa waaye inaan qayladhaan aan u dirno aan sheegno baahida iyo dhibaatada meesha ay ka jirto dhammaan dawladdana lala wadaago dawladdiina wasaaraddii gargaarka tan maanta ay ka hadlaysay ahayd dhammaan dadkii oo dhanna way ku baraarugsan yihiin waa la ogyahay waana rajaynaynaa insha allah dad wax ka qabta iyo in loo helo iyo cid gurmad in loo fidiyo bulshada ku dhaqan qasax dheere dhibaatooyinkaas ay soo wajaheen dhowaanyahaytii markii wasaaradda gargaarka maarayntii masiibooyinka koonfur galbeed kulan iskugu ertayadaha arrimaha gargaarka ku shaqeeya kaasoo aalada fogaan araggiya ku qayb galeen guddoonka degmooyinka koonfur galbeed